soo ma shan iyo labaatankii maxaa laga bixiyey nirig jirtay sanad haddii la waayana nirig laba sannadood jiray iska soco shan iyo labaatan lix iyo labaatan todoba iyo labaatan siddeed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon koob iyo soddon labiyo soddon saddexiyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon intaasoo dhan wax kale lagu weydiin maayo lix iyo soddon markuu gaadho ayaa waxaa la bixinaya ibna tulabuun nirig laba sannadood markaa jirta wa fii sittin wa arbaciin lix iyo afartan geelu markuu noqdo xiqa waxaa ka baxaysa markaa nirig ama qaalin saddex sannadood jirtay xiqana waxaa loo yidhi liannahaa taxaqa turuqa aljamal awrku inuu abaahiyo ee diyaaru bimacnaa suurtagala wa fii ixdaa wa sittiin koob iyo lixdan markuu geelu gaadhana jadaca waxaa laga bixinaya mid afar sannadood markaa jirtay wa fii sittin wa sabciin lix iyo toddobaatan markuu gaadhana bintaa labuun laba qaalmoodoo mid weliba ay laba sannadood jirtay baa laga bixinaya wa fii ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashan markuu gaadhana waa xiqataan laba qaalmoodoo mid waliba saddex jir ay tahay baa laga bixinaya ilaa mi'atin wa cishiriin ilaa boqol iyo labaatan laga gaadhayo fa idaa zaadat geeli hadduu boqol iyo labaatan dhaafo fa fii kulli arbaciin afartan kasta waxaa laga bixinayaa ibnatu labuun qaalin jirtay laba sannadood wa fii kulli khamsiin konton kastana waxaa laga bixinayaa xiqa qaalin markaa jirtay saddex sannadood oo tusaale ahaan haddii geeli markaasi uu noqdo boqol iyo konton maxaa laga bixinayaa saddex qaalmoodoo mid waliba jirtay saddex sannadood hadduu noqdo ka waran boqol iyo afartan miya oo arbaciin laba qaalmoodoo mi saddex sannadood jiray iyo qaalin jirtay laba sannadoodee afartankana waxaa laga bixinaya qaalin laba jira konton kastana waxaa laga bixinaya qaalin saddex jira marka waa saddex qaalmood oo labana ay laba saddex jir yihiin midna ay tahay laba jir markaa in sekada geelu sidan ay tahay waxay ku soo aroortay xadiidu anas ana abaa bakrin kataba lahum ana hadihi faraa'idu sadaqa alatii farada rasuulu llahi cala almuslimiin dabeetana waxa uu sheegay tiro kasta iyo inta markaa ku waajibtay waxaa intaa markaa uu raaciyey rasuulku sala allahu alayh wasalam haddii qofka markaa geeliisa uu gaadho geeli ay ka baxaysay qaalinta afar afar jirka ah ee jadacada ah oo aanu qaalin noocaasi geeliisa aanay ku jirin oo aanu hayn ee uu haya un xiqa qaalin markaa saddex jira wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga aqbalayaa qaalintaa saddex jirka hadda mid afar jira baa lagu lahaa laakiin mar haddaanu hayn waa laga aqbalayaa waxaanu raacinayaa laba neef oo adhiya hadday u suurto gasho laba neef oo adhiya hadduu waayana cishruuna dirhaman buu raacinaya labaatan dirham oo lacag ahaan ayuu raacinaya haddii lagu yeesho xiqa oo aqaalintaa saddex jirka ah oo aanu haynin ilaa jadaca mooyaane waa laga aqbalaya kii markaa sekada ururinayaba isaga wuxuu u celinayaa laba neef oo adhiya ama cishiriina dirhaman ile tii lagu lahaa mid ka weyn buu hayaa ka sarraysa soo ma marka isagaa baaqi loo celinaya marka isaga baaqi lagu yeeshana isaga ayaa waxa weeyaan baaqi bixinaya haddii markaa uu hayo lagu yeesho xiqa qaalin saddex jira oo aanu haynin ee uu hayo un mid ibnatulabuuna waa tii ka hoosaysay moogta waa laga aqbalayaa laakiin laba neef oo adhiyu raacinayaa hadday us fududaato haddii kale cishruuna dirhaman haddii ibna tulabuun lagu yeesho oo ibna tulabuun aanu haynin ee xiqa unuu hayo tii ka sarraysaya waa laga qaadayaa laakiin isagaa baaqiga loo celinayaa oo laba neef ama cishruuna dirhaman haddii markaa ibna tulabuun lagu yeesho oo aanu haynin ee ibnatu makhaad unuu hayo taa sanad jirka mid laba jira lagu yeesho mid sanad jira buu haya waa laga qaadayaa waxaanu raacinayaa laba neef oo adhiya hadday u fudaato haddii kale cishruuna dirhaman haddii haddii ibnatu makhaad lagu yeesho oo aanu haynin ee uu hayo nirig markaa laba jira niriggaa laba jirkaa buu bixinayaa isaguna waxba raacin maayo isagana waxba loo celin maayo waxaa kaluu yihi rasuulku sal alla alay wasalam qofka geeliisu afar unuu yahay waxba laguma laha ilaa an yashaaa rabbuhaa qofka geela lih inuu isagu wax ka sadaqadaysto waxuu ka bixiyo mooyaane sake markaa ku waajibtay ma jirto marka haddii aynu soo ururinaynu soo khulaasayno geelu afar marka uu yahay waxba laguma leh shan marka uu gaadho waxaa ka baxaaya neef fadhiya haddii shan kale ay ku darsamaan neef adhiyaa ka baxaya oo kale haddii afar ku darsamaano sagaalu noqdo ka war waa neefkii un haddii markaa ay shan kale ku darsamaano shan iyo toban uu noqdo waa saddex neef haddii shan iyo tobanka afar ay ku darsamaan ka warno sagaal iyo toban uu noqdo waa saddexdii un labaatan marka uu noqdo waa afar neef oo shantiiba dee waxaa laga bixinayaa neef haddii labaatanka afar ku darsamaano afar iyo labaatan uu noqdo ka war waa afartii un maalinta shan iyo labaatan uu gaadho geelii waxaa laga bixinayaa qaalin sannaduu u dhammaaday ilaa shan iyo soddon markaa waxba laguma laha qaalintaasunbaa laga bixinayaa shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon lix iyo soddon maalinta uu gaadho waxaa laga bixinayaa qaalin laba jira laba sannood ay u dhammaadeen ilaa shan iyo afartan uu ka gaadhayo ilaa lix iyo afartan uu ka gaadhayo intaasunbaa laga bixinaya lix iyo afartan maalinta uu gaadho ilaa lixdanka waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira qaalin saddex jira ayaa markaa laga bixinaya koob iyo lixdan maalinta uu gaadho ilaa shan iyo toddobaatan inta ka dhaxaysa waxaa laga bixinayaa jadaca qaalin markaa afar jira lix iyo toddobaatan ilaa sagaashan waxaa laga bixinayaa laba qaalmood oo min laba jira koob iyo sagaashan ilaa boqol iyo labaatan waxaa laga bixinayaa laba qaalmood oo mid weliba ay tahay saddex jir boqol iyo koob iyo labaatan ilaa laba boqol iyo sagaashan cafwan ilaa boqol iyo sagaal iyo labaatan waxaa laga bixinayaa halaata bintu labuun saddex markaa qaalmood oo mid weliba ay tahay laba jir boqol iyo soddon ilaa boqol iyo sagaal iyo soddon waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira iyo laba qaalmoodoo laba jira intaa haddii uu ka kordho markaa boqol iyo sagaal iyo soddonkaa uu dhaafo boqol iyo afartan markaa uu madaxa la galo afartan kasta waxaa laga bixinayaa qaalin laba jira konton kastana waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira qaaciido kale geela qofka neefkii la yidhi bixi haddaanu hayn oo kii ka hooseeye ka yaraa uu hayo waa laga aqbalaya laakiin wuxuu raacinayaa laba neef oo adhiya hadday u fudaan haddii kale cishiruuna dirhaman haddii waxa weeyaan kii la yidhi bixi aanu hayn laakiin mid ka weyn uu hayo ka sarreeya waa laga aqbalaya laakiin isaga ayaa loo celinayaa laba neef oo adhiya ama cishiruuna dirhaman waadix ma qaala raximahullah faslun wayajibu waxaa waajib ku ah fii halaathiina soddon oo min albaqar looda ka mida tabiicun adhigaa horreeya ma agtiin annaga looda horraysa tabiic baa laga bixinaya horta looda maxaa la idhaha kooda yar weyla weyl baa laga bixinaya markaa sanad jira aw tabiicatun ama qaalin sanad jira weylha wa fii kulli arbaciin afartan kastana waxaa laga bixinayaa musinna qaalin baa laga bixinayaa laba sannadood jirtay ama weyl uma dabeetana kadalika saasaa loo wadaya markaa looda zakadeedu waxay ka bilaamaysaa markay soddon gaadho haddii loodu ay tahay sagaal iyo labaatan sake laguma laha soddon maalinta ay gaadho waxaa laga bixinayaa weyl sanad jiray ama weyl sanad jirtay soddon ilaa waxa weeyaan sagaal iyo soddon intaasunbaa laga bixinaya afartan maalinta ay gaadho waxaa laga bixinayaa in weyl jiray ama weyl jirtay laba sannadood deetana saasun u xisaabi afartankii bay dhaaftay haddii afartankaa soddon kale ay ku biraan misay noqonaysa toddobaad soo maa toddobaatankaa imsaa laga bixinaya tabiiciyo dee iyo musinna mid sanad jira iyo mid laba jirtay oo soddonkuna dee mid sanad jiraa laga bixinaya afartankana mid markaa laba sannadood jiray hadday noqoto ka waran siddeetan loodii laba musinood baa laga bixinaya haddii loodi ay noqoto ka waran boqol iyo lixdan afar musinood wahaakada almuhim mar hadday afartan dhaafto waxa weeyaan soddonkii kastana waxaa laga bixinayaa tabiic afartankii kastana musinna wahaakada haddii meesha ay tiro afartan meedhanna u qaybsamaysa ay tahay dee waxa weeyaan afartankii kastaba waa musinna haddii waxa weeyaan afartan afartan ay u qaybsanto afartan kaa musina afartan kaa musina afartan kaa musina oo soddon ay soo hadhaan maxaa laga bixinaya soddonkaa tabiic baa laga bixinaya saata waxaa loo shardiyaa loodu inay noqoto saa'ima mid daaq tagta inay noqoto oo loodii markaa guryaha ku xidhnaydee guryaha wax lagu siinayey sanadka badankiisa ama dee waxa weeyaan sanadka o dhan looda caynkaasi iyada wax zakaa lagama rabo waxaa kaloo loo shardiyaa dee inuu xawl ku soo wareego oo xoolaha qofku inuu haystay muddo waxa weeyaan sanada xeradiisa ay ku jireen arrinka caynkaasina waa mid laysku waafaqsan yahay oo mujmac calayhi sida ibnu xasm fi lmuxalla uu ku tilmaamayo kadalika waxa weeyaan a'imo kale ay soo rareen ijmaacaas ibnu cabdilbar wuxuu leeyahy laa khilaafa bayna alculamaa ana sunnata fi zakati albaqar cala ma fi xadiidi mucaad wa anahu nisaab almujmac calayh xadiid mucaadna waxaa ku qoran saa marka aynu tilmaanay waxaa wariyey imaamu axmed iyo ahlu sunan ibnu xibbaan iyo xaakim faslun wayajibu waxa waajib ku ah fii arbaciina afartan min alghanam adhiga ka mida shaato neef adhigaa laga bixinaya marka sannad uu ku soo wareego ay tahayna mid saa'imo ah mid markaa daaq tagta oo aan guriga waxba lagu siin ilaa mi'atin wa ixdaa wa cishiriin ilaa boqol iyo koob iyo labaatan afartan ilaa boqol iyo koob iyo labaatan inta ka dhaxaysa neef adhi unbaa ka baxaya mia waaxida wacishiriin mia waaxida wacishiriin markay gaadho wuxuu ku leeyahy sheekhu wa fiihaa waxaa lagu leeyahy boqol iyo koob iyo labaatanka shaataan laba neef baa ka baxaya markaa macnaheedu waa maxay afartan ilaa boqol iyo labaatan maxaa ka baxaya hal neef boqol iyo koob iyo labaatan ilaa laba boqol maxaa ka baxaya laba neef baa ka baxaya wa fiihaa shaataan ilaa mi'atayn ay ka gaadhayso waa waaxida wa fiihaa waxaa ka baxaya ama lagu leeyahay laba boqol iyo kow halaata shiyaah baa lagu leeyahay saddex neef ilaa halaatu miya waa waaxid ilaa laga gaadhayo saddex boqol laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol waa imisa saddex neef baa ka baxaya saddex boqol iyo kow marka la gaadho wa fiihaa arbacun buu leeyahy sheekhu afar baa lagu leeyahy uma dabeetana fii kulli mi'atin shaatun marka la gaadho markaa afar boqol boqolkiiba waxaa ka baxaaya hal neefaa markaa ka baxaaya marka adhigana sekadiisu waa sidaa meel yar buu markaa khilaafuu ku jiraa meeshaasi waxa weeyaan sheekhu wuxuu leeyahay marka adhigu uu gaadho saddex boqol iyo kow ilaa waxa weeyaan afar boqol waxaa lagu leeyahay afar neef buu leeyahy sheekhu halka aimo kalena ay leeyihiin afar ka bixi maayaan ilaa afar boqol uu gaadhayo xataa yabluga arbaca mi'a ilaa afar boqol uu gaadhayo inaanay afar ka baxayna waa sida uu tusinayo daahirka xadiidka ibnu cumar iyo xadiidku anas waana sida markaa ku qoran kutubta fiqiga shaaficiga wuxuu leeyahay sheekhu walaa yujmacu la kulmin maayo bayna muftariqin kuwa kala soocnaa oo min alancaami xoolaha ka mid a macnaa khashyata sadaqa sadaqa iyo zaka iyadoo laga baqanayo laga cararayo walaa yufaraqu la kala sooci maayo bayna mujtamicin mid markaa isku jiray khashyata sadaqa iyadoo sadaqada laga baqanayo macnaa haddii laba nin uu adhi isugu jiro tusaale ahaan oo adhigoodu markaa uu isku noqonaayo boqol iyo koob iyo labaatan hadday kala soocaan boqol iyo koob iyo labaatanka imsaa lagu leeyahay ya shaataan laba neefoo adhiyaa laga bixinaya soo ma hadday kala soocaan ka waran oo midna uu kaxaysto waxa weeyaan lixdan midna uu kaxaysto koob iyo lixdan ya waxbaa soo kordhay xamay soo kordhin de marka horeba laba neef baa laga rabay iminkana waa midba neef wn sidaasoo kale markaa tafriiqa laga hadlayaa maaha kaasi khashyatu sadaqa may keensan waayo waxuu soo kordhaya ma jiraan labadaasoo kale laakiin haddii tusaale ahaan saddex qof ay isku darsadeen adhi oo mid waliba afartan uu lahaa imise neef bay noqonayaan imise neef baa lagu leeyahy imisaa lagu leeyahy saddex qof bay ahaayeen saddexdaa qof mid waliba wuxuu lahaa arbacuuna shaata markay boqol iyo labaatan noqdeen imse laga doonaya hal neefun ayaa laga doonaya haddii markaa kuwaasi adrhigooda ay kala kaxeeyaan ma waxba u soo kordhay waxba umay soo kordhinoo waxaa dhacaysa markaa in dee mid walba neef laga rabo halkii neefun ay wadaagi lahaayeen taa markaa khashyatu sadaqa may keensan oo sadaqa kacarar iyo isaka kacarar nimanka caynkaasi maaha laakiin haddii tusaale ahaan mid waliba afartan uu haystay oo afartankiisu ay gooni u ahaayeen oo dabeeta ay yidhaahdeen waar nin walba neef baa laga rabaaye magiciin baye wuxuuba boqol iyo labaatan bay isku noqonayaana intaynu isku darro neefun aynu bixinno deetana mid waliba neef daloolkii saddex dalooloo daloolkii ha bixiyo taas miyay bannaanta laa yajuus suuradaasaa markaa ku dabaqmaysaa walaa yujmacu bayna muftariqin min alancaam waa haddii markaa ay keensanayso kulmintiisu in seke marka hore lagu lahaa ay ka dhacayso oo sababta loo kulmiya ay tahay markaa in zakada laga cararo oo laga ordo walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata sadaqa mid markaa marka hore isku jirayna la kala kaxayn maaya buu ku yidhi waxaa markaa tusaalaheeduu noqonayaa laba nin baa waxay wada lahaayeen laba boqol iyo hal neef oo adhiya imisaa laga rabaa ya saddex baa laga rabaa laba boqol iyo kow weeyaan adhigoodii saddex neef baa laga rabaa markaase fikirayna waa aradan aynu kala qaybsanno adna boqolkaa kaxayso adna boqol iyo kowdaan kaxaysanaya mid walba markaa maxaa laga rabaa hal neefubaa dee laga rabaa marka haddii taxayulka noocaasi uu ku jiro ma bannaana xoolo marka hore isku jira in la kala sooco kuwaan isku jirinna in la isku daraa ma bannaana iyadoo sadaqada laga cararayo isku jirka macnihiisu muxuu yahay alkhulta macnaheedu maaha in la wada leeyahay oo kii la wada lahaa isaga waxa weeyaan xukumka noocan uu ku dabaqmaya oo haddii dee ninku tusaale ahaan adhigiisii oo boqol iyo laba boqol iyo kow ahaa markii sekadu ay soo dhawaatay u yidhaa wallahi sekadii waa soo fool leh niu saddex ma bixin karaynee aynu qaybinno islaantay waxaan kugu magacaabay boqol hebelow inankii curad konton baan adna kugu magacaabay konton kamaanaa isku magacaabay taasi waxaa ku dabaqmaysa walaa yufaraqu bayna mujtamaci saasoo kale haddii dee labada nin ay walaala yihiin oo xooluhu ay u qaybsanaayeen inay dhahaan war waynu isku darsanaynaa oo wax isku midaynu ka dhigaynaa iyagoo sikada ka cararaya laa yajuus waxaa iyaduna taasi la mid a haddaanay waxuba dadku wada lahayn laakiin dee xooluhu ay isugu jireen isku jirkii markaa maxaa xad u ah xooluhu isku xero iyo isku dareer mar hadday noqdaan waa xoolo isku jira weeyaan oo xero ay wada hoydaan meella ay u wada daaq tagaan laakiin dee haddii xooluhu xeradooda ay kala duwan tahay tusaale ahaan reer wada degan oo kale daaqana dee mid waliba meeshuu doonayo uu faafo xoolaha caynkaasi markaa maaha xoolo mujtamica xoolo marka hore isku jiray maaha loo ictibaarin maayo wuxuu leeyahy sheekhu walaa shay waxba laguma laha fi ma duna alfariida wixii markaa intaa nisaabka ah ee zekada lagu faral yeelay ka hooseeya tusaale ahaan iminka afartan bay ka bilaamaysaa sekadii adhigu soo ma waa neef adhigu ka baxaya afartan wixii ka hooseeya adhiga waxba laguma laha wey walow sagaal iyo soddonna ha aadee walaa fi lawqaas awqaastana waxba laguma laha awqaastu waxa weeye waa maa bayna alfariidatayn labada faral faral inta ka dhaxaysa weeyaan oo faralkii koowaad waa afartan soo ma oo neef uu ka baxayo faralkii labaadna waa maxay boqol iyo koob iyo labaatan boqol iyo koob iyo labaatan ilaa afartan inta ka dhaxaysa waqsi baa la ydhahdaa intaa dee zake laguma laha oo faralka markaa labaad inta ka horraysaa faralka horunbay raacayaan oo wixii faralka hore laga bixinay unbaa laga bixinaya oo boqol iyo labaatankii intii afartanka laga bixinay unbaa laga bixinaya wahaakada saasi markaa uga tusaale qaado wamaa kaana wixii ahaaday min khaliitayni laba adhiyoo markaa isku dhex jira fayataraajacaani way la kala noqonayaan bisawiyati si siman oo haddii labada nin adhigu isugu jiro oo dabeeta adhiguu isku sakoobay sakadii marka hore way bixinayaan dabeeta iyaga ayaa ha dhowtoole markaa xisaabtamaya tusaale ahaan laba nin buu ayuu adhi isugu jiray nin wuxuu iska lahaa adhigaasi afartan buu lahaa ninna waxa uu lahaa adhiga koob iyo siddeetan waaxid oo tamaaniin imisa isku noqonayaan boqol iyo koob iyo labaatan imisa ka baxaaya ya mia waaxid oo cishiriin shaatani baa ka baxaya soo ma waayo shaataan bay ka baxaya ayaa ka baxay laba neef oo adhiga adhigood miyuu isleegi labada nin midna afartan buu leeyahy midna koob iyo siddeetan maxay markaas samaynayaan labadii neefa ka baxay ayaa dee la xisaabinayaa mid walba inta kusoo hagaagta ee adhigiisa markaa kaga soo hagaagta ayuu markaasi uu bixinaya lamana odhanayo ninkani afartan neef buu lahaayee sideebaa neef in ka yar uu bixinaya waayo iminka afartan isagu gooni u leeyahay marka baabka sekada leega ayaan jirin oo adhigan uu isku wada xisaabsan yahy dhammaantiiba walaa tu'khadu lama qaadayo baabka sekada marka la joogo harimatu neef gaboobay oo markaa bilaa dhuuxa walaa daatu cawarin mid cawaranna lama qaadayo walaa caybin mid ceeb lana sekadii lagu bixin maayo markaa ceebta maxaa lagu garanayaa dadka ahlulmacrifa ee khibrada ula xooluhu hadday yidhaahdaan neefkaasi iintaasuu leeyahy iintaasina qiimihiisa hoos bay u ridaysaa neef ceeb labuu noqonaya oo sekadii markaa ku bixi mayso laakiin haddii uu leeyahay ceeb iyo nuqsaan aan waxba ka dhimahayn dadka ahlulkhibraha agtooda neefkaa sekadii waa lagu bixin karaya walaa sagiira mid yarna markaa lagu bixin maayo walaa akuula lagu bixin maayo markaa mid caaqira akuula waxa weeyaan bele waa ta madhalayska neef madhalaysa lagu bixin maayo walaa rubba mid guriga markaa lagu rabeeyo oo wax lagu siiyo si loo maalo waa xoolahan beledigoo kale kuwaana dadkii laga qaadi maayo ana la odhan maayo lebeelow bixiya iyagoo hadday bixiyaan xaq bay u leeyihin laakiin la odhan maayo neefkan bixiya waayo wuxuu ka mid yahay xoolaha qiimaha agtooda kale dadka walaa maakhid neef markaa dhalayana lagu bixin maayo laga qaadi maayo macnaa dadkii walaa faxlu khanamin neefkii qoodha ahaaye dee wankii idaha saaranayey ama orgigii riyahaba ku jiray iyo awrkii markaa geela abaahinayeyna qofkii laga qaadi maayo isagoo hadduu ku bixiyo waa halkeeda laakiin la odhan maayo ilaboilow kan keen waayo dee waa u baahan yahay markaa xadiid darajadiisu ay xasan tahay ayay ku soo aroortay xoolaha noocana markaa inaan sekada lagu bixin ahayn qaarna markaa waanay ka gud ahayn qofkii sida neefkii cawarnaa iyo neefkii ceebta lahaa wuxu dhimaysa iyo kii yaraa iyo neefkii markaa madhalayska ahaa waanay ka gudeen kuwaa ceebta li nuqsaanta kuwan darajadooda ay fiican tahay sida kuwan markaa rabaayadee guriga lagu rabeeya iyo kuwan dhalaya iyo kuwan waxa weeyaan qoodhaa iyo kuwa hadduu ku bixiyo dee waa ka gudaysa laakiin dadkii sekada ururinaya waxaa la leeyahy kuwaa dadka ha ka qaadina ee u daaya markaa qofka waxaa loo baahan yahay marka sekada laga qaadayo xoolihiisa kuwa ka dhaqaaqaya inaan laga qaadin isagana waxaa loo baahan yahay xoolihiisa kuwa u liita inaanu bixin ee xoolo markaa dhexdhexaadoo wastaaniya zakadii lagu bixiyo baabu zakaati adahabi waalfida dahabka iyo fidada zakadoodii ayaa kana baab uu yahay waa ahmaanta waxyaabaha qiimaha leh zakadu ay ka baxdo ayaa baabkana lagaga hadlaya hiya iyadu zakadaasi idaa xaala hadduu ku soo wareego calaa axadihimaa labadaa mid ka mida alxawlu sanadkii hijirigaah uu ku soo wareego rubcul cushri toban meeloodoo meel rubuceed ayaa laga bixinaya wa nisaabu dahab dahabku sakogeys wuxuu ku noqonayaa cishruuna diinaaran labaatan diinaar markuu noqdo miisaan baynu u bedeli doonaaye wa nisaabulfidati fidada markaa sakagoyskeeduna wuxuu noqonayaa mi'ataa dirhamin laba boqoloo dirham walaa shay a waxba laguma laha fii maa duuna daalika waxaa intaa ka yar haddii dahabka cishuruuna diinaaran uu ka yaraado waxba laguma leh haddii fidadii mi'ataa dirham ay ka yaraatana waxba laguma leh marka waxaa isweydiin leh cishuruuna diinaaran iyo mi'ataa dirham iminka dee diinaar iyo dirham wax lagu qiyaasaa ma jiree miisaan bay markaa culimmadu ay u beddeleen waxay leeyihin markaa culimmada qaarkood cishuruuna diinaaran waxaa markaasi ay u dhigantaa hamsa wa hamaaniina gharaaman shan iyo siddeetan garaam ayay u dhigantaa markaa dahabku wuxuu sakagoys ku noqonayaa shan iyo siddeetan garaam markuu gaadho shan iyo siddeetan garaam wixii ka yar waxba laguma laha wayaan macnaheedu culimada qaarkoodna sidaa yuusuf alqardaawi baa leh kitaabkiisa fiqu zakaa taxdiidka caynkaasiya culimada qaarkoodna sida sheekh moxamed bin cabdilwahaab oo kale alwusaabi saaxib alqowl almufiid fi adilati tawxiid waxa uu leeyahay waa sabciina gharaaman dahabku wuxuu sakagoys ku noqdaa toddobaatan garaam waxaana axwadkaa qofku markaa inta yar inuu qaato qaato oo toddobaatanka intii shaki uu geli lahaa wis odhan lahaa war malaa dahabkaagii oo sakagoys oo toddobaatan ama dhowr iyo toddobaatan ayaanad sakadii ka bixin oo shan iyo siddeetankii unbaad la sugaysaa sida axwadkii xalaal miiradku ku jiraa waxa weeye taqdiirka inta u yar inuu ka qabsado oo tusaalahaan uu idhahdo dahabkii wuxuu sakagoys ku noqonayaa toddobaatan garaam dahabkaagii haddii toddobaatan garaam uu gaadhaba sakaal sanadna uu ku soo wareego adigoo haystay oo lahaa sakaal lagu yeesha toddobaatankii garaam markaa imisaa ka baxaya tusaalaan toddobaatan unbaad haystaa oo xooma dheeraba imisaa ka baxaya labaatanaa rubculcushri baa ka baxayaa lagu uhi rubculcushrigu waa maxay toddobaatankaad afar u qaybinaysa toddobaatanka waxaad u qaybinaysaa toban imisaa soo baxaya toddoba toddoba soo baxaya toddobaatankii horta toban u qaybi imisaa soo baxaya toddobadaa rubuceedaad bixinaysaa afar meelood oo meel tusaalehaan dahabkaaga waa boqol garaam boqolkii garaam toban u qaybi oo toban garaam ma aha tobankaa garaam rubucoodaad bixinaysa waa imse labiyo badh khulaasada markaad fahamteen baan u malaynaya intii dahab ahaydee sakagoyska ahaydee toddobaatan iyo wixii ka sarreeyaad haysay rubcul cushri baa ka baxayaa lagu uhi cushrigu waa maxay waa toban meelood oo meel rubuceed markaa tobanuun u qaybi hadduu kun garaam yahay toban u qaybi inta soo baxda markaa rubuceed bixi weeyaan macnuhu kun garaam hadduu yahay tusaale ahaan toban u qaybi waa imisa waa boqol garaam boqolkaa garaam baad bixinaysaa rubuceed waa imisa shan iyo labaatan garaam markaa kunkii garaam ka baxaya markaa saas ayaa markaa ay u fududahay camaliyada xisaabigii fidadana waxay yidhaahdeen markaa culimmadu mi'ataa dirhamkaa sakagoyskeeda markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay waxaa qaarkood leeyiin waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam ayay fidadu sakagoys ku noqota kuwo kalena waxay idhahdeen waa afar boqol iyo konton hoos bay uga dhigeen oo labadii sheekha markaa hore aynu u sheegnay ayaa sidaasi ugu kala duwan mas'alada haddii markaa afar boqol iyo konton fidadaad haysatay ay noqoto afar boqol iyo kontonkaasi waxaad u qaybinaysaa kam cashara dee toban u qaybi si cushriga uu soo baxo tobankaa markaad u qaybiso wixii kuu soo baxa ayaad bixinaysaa afar meeloodow meel ahaanaad bixinaysaa marka waxaa la dhaha fidadu iminka wax qiimaa ma laha dee fidadu waa iska waa naxaastan meelaha iska taaltaal qiimo fara badan ma samaysa iminka aad iyo aad bay raqiis u tahay oo markaasi ay ay u jaban tahay laakiin waktigaa waxaa laga yaabaa inay wax qiimale markaasi ay ahayd waxaa markaa shardi u ah dahabkaasi inuu noqdo mid sanad uu ku soo wareegay gaadhina nisaabka intaa leeg fidadana waa saas oo kale sanad uu ku soo wareegay marka le isagoo qofku haysto isagu leh waa inuu sanad kusoo wareegay wayaan macnaheedu waxaa dhici karta inuu markuu lix bilood haystay xoolihii ama waxa weeyaan tusaale ahaan dahabkii inuu iibiyey oo uu ku bedelay wax kale deeta wixii kalena lix bilood uu hayay ma laysugu geenaya ma la odhanaya kii horena lix bilood baad haysay kanaad ka iibisana lix bilood ee waa sanad lama odhanayo sidaa ee kii hore isagoo weli aan shardigii zakadu ay ugu waajibi lahayd la helin oo xawlaan laxawlabu ka baxay kan labaadna waxa weeyaan dee sanadkii oo dhan muu soo wada gaadhine maalintii mulkigiisa uu soo galay ayuunbuu sanadka uga bilaabmaya marka sanad markaa kaa cusub uu u dhammaado ayuunbuu zakadii uu ka bixinaya waxaa markaa dahabka iyo fidada la mid a waxaa la yidhaahdo lacagta waxaa culimmadu yidhaahdaan lacagtu sida xalaal miiradka iyo waracu uu ku jiro waxay maanta u taagan tahay ummadda agteeda halkii markaa dahabka iyo fidada ay u taagnaayeen oo berigi hore maxaa wax lagu kala iibsan jiray addahab walfida wax lagu kala iibsan jiray labadii meesha way ka baxeen oo iminka waxba laguma kala iibsado lacag waxa la yidhaahdo ayaa wax lagu kala iibsadaa ama waraaqa ha noqoto ama qadaadiic ha noqoto iyagaa markaa tamanul ashyaa noqday qiimihii ashyaadu lacag bay noqotay iminka oo shaygaasi waa imisa waa intaasoo boqol baa la leeyahy berigii hore waxaa la odhan jiray waa intaasoo diinaar oo dahaba ama waa intaasoo dirham oo fida diinaarkuna waa dahab dirhamkuna waa waa fida weeyaan mar haddii meeshii markaa dahabka iyo fidada lacagtu ay gashay sidii baa markaa zaka loogu yeelanaya dahabka iyo fidada loogu lahaa waxaa iyadana markaa laga rabaa in qofka ay ku soo agteeda agtiisa iyadoo taallo uu leeyahay sanad uu ku soo wareego nisaabna inay gaadho ayaa laga rabaa haddaba nisaabkii culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu qadarayaa fidada oo marka aad haysato muddo sannada lacag markaasi afar boqol iyo konton garaam oo fida ah la qiimaa ayay lacagtaadu noqotay saka goys fidaday ku qadareen sida iminka culamaa ulmamlaka oo kale culimada qaarkoodna waxay leeyihin war fido iyo dahabtoon ayaa lagu qadarine iyaduun sideeda haloo ha looga qaado qofkii oo tusaale ahaan ha la yidhaahdo qofkii mar haddii waxa weeyaan uu haysto lacag lacagtaasi waxa weeyaan ay gaadho tusaale ahaan miyataa shilin ama miyataa riyaal miyataa dollar laba boqol hadday gaadho ha la yidhaahdo rubculcushri bix labadaada boqol toban u qaybiya oo deeta wixii soo baxa rubuceed markaasi bix saas ayaanad mooddaa markaa inay ay ku fududdahay oo dadka ay ugu suurtagal tahay inay zakadii markaa bixiyaan beledkeenna seebaa ayaa loo dhaqmaa keef yacmaluun ee lacag zakada ka bixinaya halkee markay gaadhaabay saka goyso arka haye qaarna fidada bise fida waxa laguma qiimeeyo markay imise gaadhay waaye ka bixiyaan sako may dahabka maaha markay lacag ahaan u xisaabinayaan markay imise gaadhay saka ka bixiyaan laba boqol markaa saas ayaad mooddaa inay inay iska fududahay dadkao dhanna ay wada fahmayaan in la yidhaha mar haddaad laba boqol haysato sanadna uu kusoo wareego labadaada boqol markaa ee sanadka kusoo wareegay laba boqol oo shilina somalilanna toban u qaybi imisay noqonayaa labaatan maxay wax qiimo markaa ay yeelanaysaa ma jirto soo maa laakiin de wax iskaan way fog tahay qofka isagoo laba boqoloo shilin haya in laba boqoloo shilin sanad ugu soo wareego kollay lacag ubu haya qofka kamiya qofkii lacag kaydsanaya lacag hagaagsan muddo kaydsanaya laba boqoloo qura markaa maaha markaa labada siyoodba waa iska caadi in halkii dahab haddii lagu qiimeeyo dahabki waa qaali waxaa dhacaysa haddaynu idhahno shan iyo siddeetan garaam oo dahaba marka lacagtaadu u dhiganto ayuunbay isaga ka baxdaa shan iyo siddeetan garaam oo dahabi waa imisa oo siddeed boqol iyo konton waxa weeyaan doolar ilaa sagaal boqol inta ka dhexaysa weeyaan markaa qofkii dee lacagtaa faraha badan intaa leeg haysta bal u bedel waxa weeyaan laan lacag fara badan bay noqonaysaa soo ma qofkaasi masa ka bixinayay noqonaysa taalaxud waa in haddii wax lagu qiimeynayo lagu qiimeeyo fidada la idhahdo qofkii haysta lacag goynaysa afar boqol iyo konton garaam oo fida waxaa lagu leeyahay markaa zako waxaanay noqonaysaa markaa inuu rubculcushri bixiyo lacagtiisa intuu u qaybiyo toban inuu tobankaa waxa weeyaan markuu u qaybiyo wixii soo baxa rubiceed markaa u bixiyo wuxuu leeyahay sheekhu walaa shaya walaa zakaata zaka laguma laha fii hayrihima wixii dahab iyo fida aan ahayn oo min aljawaahiri macaadintii ah iyo wa amwaali tijaara xoolihii lagu ganacsanayey iyo walmustaqallaat lacagtii iyo markaa faa'iidadii ka soo baxaysay ashyaada la kireeyo sida guryaha iyo baabuurta iyo dameeraha iyo waxa la mid ah masalada koowaad halkaa halkan sheekhu ku sheegay waxay tahay inaan jawaahirtii kale waxbaan laga qaadin macaadintii kale alaxjaaru alkariima dhagaxanta kale dhagaxaanta kale qiimaha leh oo dahabka iyo fidada aan ahayn waayo dee wakhtigii rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam way jireen wax zakaana markaa lagama qaadin ilaa inay noqdaan mooyaane rikaaz inay noqdaan xoolo dadkii hore ay lahaayeenoo meel ay ku aaseen xoolahaasi markaa qofka hela ee la soo baxaa khumus buu bixinaya isagu sake maaha iyadoo sanadba aanu ku soo wareegin lagana yaabo inaanay saka goys ba aanay ahayn ayaa wuxuu bixinayaa khumus shan meeloodoo meel ayuu bixinaya waxaa kaloo sheekhu halkan uu ka hadlay amwaal tijaara xoolihii ganacsiga nin baa shilin lacagaba waxa laga yaabaa inaanu isku soo gaadhinba laakiin dukaankiisaa buuxo camiran alaab oo dhan baa taallo haddii dukaankaa la qiimeeyo waxaa laga yaaba inu boqol kun oo dollar noqdo ninkaa sheekhu wuxuu leeyay wax allaale wax zako laga weydiinayaa ma jirto qowlka caynkana markaa ayaa sheekhu uu ku tegey sadiiq xasan khan baa isaguna markaa qowlkan ku tegey sheekhulalbanina waa qowlka markaa uu rajaxo ee uu xoogeeyo cataa oo taabici ahaana markii la weydiiyey xoolaha markaa tijaarada iyo baayic mushtarka loo soo bandhigay sekama laga bixinaya wuxuu yidhi maya ee marka uu iibiyo uun naqdiga iyo kaashka ka soo baxa markaa sekaha ka bixiya buu yidhi laakiin wallahu aclam sida culimmada badankooda ay ku tegeen bal culimmada qaarkood ijmaac ay ku soo rareen sida waxa weeyaan abubakr ibn lmundir kadalika waxa weeyaan aimo kale waa inay zakadu ku waajib tahay fii amwaali tijaara xoolaha loo soo bandhigay ganacsiga loo soo bandhigay lana qiimeynaya marka oo inta lacag loo rogo oo la qiimeeyo seke laga bixinaayo mustaqallaadkase iyaga wax sakaa laga bixin maayo hadduu ninku leeya toban daarood oo tobankaa doo daarood markaa dee ay min boqol dollar ku kiraysan yihiin lama odhanayo waar daarahan bishiiba kun dollar baa kaa soo galee zake ka bixi lama odhanayo ee kunka dollar dee haddii meel uu dhigto dee sanad uu ku soo wareego dee kunka dollar baa lacag ahaan loo odhanaya sake ka bixi laakiin lama odhanayo daartan sake ka bixi faa'ida way kaa soo gelayso ama dameerkan gaadhi ximaarkee biyaha dhaamiya ama dee daqiiqda gura ka bixi ama tusaale ahaan gaadhigaagan wuu shaqeeyaa bishiiba intaa u soo saaraaye gaadhigu waa sake goysa sake ka bixi qofkii lama odhanayo shiicada qaarkood baa markaa sidaa yidhi sakaa laga bixinaya waxyaabahaasi faa'idada soo saara hase ahaatee shawkani raximahullah sayluljaraarkana waa ku radiyey halkanna markaa waad aragta wuxuu leeyahy sheekhu baabu zakaati nabaat baabka zakadii midhaha yajibu waxaa waajiba alcushru toban meeloodoo meel ayaa waajiba fi lxintati burki iyo washaciiri haadi iyo wadhura arabikidii iyo watamr timirti iyo wazabiib zabiibti markaa shantaa shay ayaa sheekhu uu sheegay waana shanta shay ee axaadiidu ay ku soo aroortay ee midhaha ah in zake laga bixinaayo shantaa shay mid baa markaa shaadah oo daciifa oo addura ibnu maaja ayaa ziyaadiyey sanadkana waxaa ku jira moxamed ibnu cubaydullah alcasrami oo matruuka markaa duradu iyaduna may ansixinay naga saar waxaa soo hadhay afarta shaye kale alxinta alshaciir altamru alzabiib afartaa shay ayaa markaa wixii midhaa ee la cunee la quuto zaka ay ka baxda waxaa sidaa markaa tusinaya abu muusa alashcari iyo mucaad markuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam u diray yaman afartaa shay ayuu u sheegay waxaanu ku yidhi markaa afartaasun saka ka qaada wax kale markaa sakaa ka qaadina midhihii markaa soo baxaayey ama waxa weeyaan waxyaabaha kale sida khudrawaadka oo kale laysa fi lkhudrawaati zakaatun ayay tidhi caaisho iyo cali bin abi taalib iyo cumar waana xadiid marfuuc ah oo a'immada qaarkood ay quweeyeen sida bayhaqi oo kale sheekh albani laftiisu waa quweynaya xadiidka waxyaabaha khudrawaadka sida xabxabka iyo tufaax iyo cinabka iyo waxyaabaha iyaga sake laga bixin maayo laakiin maalinta la jaraya uun waa in dadka masaakiinta markaa wax laga siiya wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi laakiin wax zaka laguma laha afartaasi ayuunbaa markaa zake lagu leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah wamaa kaana wixii ahaaday yusqaa mid lagu waraabiyo bilmasniy mid lagu waraabiyo markaa gacanta ee minhaa ka mid ahaaday midhaha aynu sheegnay fa fiihi nisfu alcushuri toban meeloodoo meel barhkeed baa laga qaadaya wixii markaa ay samadu waraabiso ama dee webiyaashu ay waraabiyaan amaba see ah geed abaareed isagu xididkiisa ku cabba isaga markaa cushrigii baa laga qaadaya toban meeloodoo meel marka waxyaabahan zakada laga qaadaya iminka timirtii oo kale waxaa laga yaabaa timirta inaanu qofku kaba shaqaynba ee ay waraabiso un samadu roobku inuu ku doo ama timirtu markaa xididkeeduna ay ku cabto biyo kaleba aan lagu waraabin taasoo kale markaa maxaa laga qaadayaa cushri baa laga qaadaya toban meeloodoo meel dhammaystiran baa laga qaadaya laakiin iminka tusaale ahaan shaciirtii iyo burkii iyo waxa weeyaan zabiibtii oo dee geedkeedu cinabka uu yahay iyaga waa la waraabiya waa laga shaqeeya ama mishiin ha lagu waraabiyo ama gacan ha lagu waraabiyo ama awr waxa weeyaan ha lagu waraabiyo oo awr biyaha ha usoo saaro waa laga shaqaynaya maadaama laga shaqaynaya iyagoo hawle ay ku baxayso iyaga maxaa laga bixinaya nisfu lcushri baa laga bixinaya toban meeloodoo meel berhkeed baa laga bixinaya wa nisaabuhaa khamsatu awsuqin haddaba midhihii haba yaraadaane seke miyaa laga bixinaya midhihii waxaa seke laga bixinayaa marka ay gaadhaan khamsatu awsuq shan wisqi markay gaadhaan wisqiguna waa situuna saacan bay dhahaan culimadu marka shan wisqi waa waxay macnaheedu waa shan awrar weeyaan shan awrar markay gaadhaan wisqi kastaa waa situuna saacan situunkii markaa waxaad ku dhufataa khamsa imisay noqonaysaa saddex boqol saddex boqoloo saac saacina waa imisa afar afar mud weeyaan afar ku dhufo markaa saddex boqol kun iyo kun iyo laba boqoloo mud mudkuna waa imisa labada sacaboo laysu geeyo dhexdhexaada darsimooda kun iyo laba boqoloo mud markay gaadhaan shaciirtii iyo xintadii iyo timirtii iyo zabiibtii ayaa zeka markaasi ay ka baxaysa kun iyo labada boqol markaa mud aduu haddaad doonaysa kiilooya u bedel ama waxa weeyaan galaama u bedel walaa shay-a waxba laguma laha fi maa cadaa daalika wixii intaa ka hooseeya iyo wixii intaa waxa weeyaan ka soo hadha kalkhudrawaati sida khudaartii oo kale iyo wagayriha waxyaabaha kale marka waxa weeyaan khulaasadu waxay tahay haddii qofku uu haysto bur uu u baxo ama shaciir ay u baxdo ama timir ay u baxdo ama zabiib ay u baxdo waxa u baxayna khamsatu awsuq uu gaadhayo haddii waxaa u baxay uu yahay wax isagu uu waraabiyu ka shaqeeyey intaa u baxday khamsatu awsuq gaadhsiisan ama ka badan waxa uu ka bixinayaa nisfu lcushri toban meelood oo meel beedhkeed haddii isagoo aanu ka shaqayno isagoo aanu waraabinna oo dee tusaaleaan samada ay ku baxdana biyaha samada wuxuu ka bixinayaa toban meeloodow meel buu ka bixinaya looma shardiyo markaa midhaha xawlaanu lxawl inuu sanad ku soo wareego iyagu markaa ay soo go'aan ayuunba haddii khamsatu awsuq ay gaadhsiisan yihiin haddii waxa weeyaan gacanta lagu waraabiyeyna laga bixinayaa nisfu lcushri toban meeloodoo meel berhkeed haddii waxa weeyaan samadu ay waraabisay ama xididkooda ay ku cabeenna cushri baa laga bixinaya toban meeloodow meel ayaa laga bixinaya wa yajibu waxaa waajib ku ah fi lcasali malabkii alcushru toban meeloodoo meel in laga bixiyo hase ahaatee waxa weeyaan saka ahaan looga bixin maayo oo qofka haddii malabka markaa loo ilaaliyo loo ximaayeeyo dowladda islaamku ay u ilaaliso oo ay u ximaayeyso waxaa xaq loogu leeyahay in malabkii marka uu soo go'o inuu bixiyo toban meeloodow meel hadduu noqdo markaa toban litir dee inuu hal litir markaa bixiyo laakiin saka ahaan maaha oo casalka zaka laguma leh wayajuusu waxaa bannaan tacjiilu zakaati zakada in la dedejiyo oo qofka haddii xoolihiisu ay sakagoys noqdaan iyadoo sanad baanu ku soo wareegin ayay bannaan tahay inuu waxa weeyaan bixiyo zakadii oo uu taqdiim uu ku sameeyo sida cabbaas uu uga oggolaaday rasuulku sala allahu alay wasalam xadiid markaa sanadkiisu uu yahay xasan wa cala alimaami xaakimkii waxaa dushiisa an yarudda inuu u celiyo sadaqaati akhniyaa'i kulli maxallin meel kaste akhniyadooda sakadooda inuu u celiyo fii fuqaraa'ihim fuqaradooda inuu ku celiyo oo kuwooda akhniyada intuu ka qaado inuu ku celiyo kuwa fuqarada oo sakadii waa inaan la naqlin weeyaan oo sakada haddii la dhaha halkana laga ururinayaayo etoobiya dadka ku noole masaakiinta baa loo geenaya waa khalad sakada dadka akhniyadaee bilaadkan degani ay bixinayaan waa in la siiyo loo celiyo dadka fuqarada ee bilaadkan degan iyaga ayaa markaa xaq u leh hal mar unbaa sekadii la rari karaayo haddii waxa weeyaan dadkii bilaadkan deganaa ay ka maarmaan oo wax seke markaa waxa uu ku bari noqonayaa oo waajibkii uu kaga dhacayaa rabbulmaalikii xoolaha iska lahaa bidafciha inuu u dhiibo ila sultaan xaakimka inuu u dhiibo wa in kaana jaa'iran haba ahaada xaakimkaasi mid daalima oo aan cadaalad ku shaqaynay markaa berigii hore waxaa dhici jirtay halkan iminka cashuurta ay ku jirtay ummadda cashuurta laga ururinayo dee dawladdu dadka sekaday ka ururin jirtay sekada dadka marka laga ururiyo sekadii dee xoolo aad u fara badan bay noqonaysa kii dahaba istay baa laga qaadaya kii lacagta hayay baa laga qaadaya kii beerahaasi ay u baxeen ee midhaha aynu sheegnay ay uga baxeen kii geel lahaa kii ari lahaa kii loo lahaa waxaaso dhan baa laga qaadaya ete xoolo fara badanoo cashuurtanba ka fara badan baa kasoo bixi lahaa marka dawladdu halka markaa iminka waxyaabahan cashuurta la yidhaahdo lagu daboolo waxaa lagu dabooli jiray xoolaha markaa zakada oo baytu maali muslimiin baa la dhigi jiray saasoo kale xoolaha qaniimada ee gaalada marka lala dagaalamo laga soo helo laga soo qaadayo tabarucaadka markaa dadka muslimiinta ay bixinayaan markaa xaakimkii ama waa nin cadaalad iyo wanaag iyo khayr lagu ogyahay haddaad markaa sekadii uu kuweydiiyo aad u dhiibto dee way kaa gudaysaa adiga haddii xaakimku uu yahay mid daalima oo jaa'ira oo dulmi markaa lagu yaqaano iyo cadaalad darro iyo in xoolaha meeshoodii meelaan ahayn uu marinayo oo sekadii adiga uu kuusoo doonaad u dhiibto adiga waajibkii intaasu kaaga dhacaya laakiin culimada mucaasiriinti waxay yidhaahdaan haddii qofka lagu khasbo xukaamta caynkan ee xoolaha meel kala marinaya ay ku khasbaan waxa fiican inuu iyagana in isaga dhiibo sekadiina isagu uu iska bixiyo saas ayaa markaa xalaal miradku ku jira waayo waxaa laga yaaba in wax kalaba la siistaba oo meelihii ilaahay tabaaraka wa tacala uu sheegay meelaan ahayn la mariyo markaa zakadii lagaa qaaday marka adiguna si aad si fiican ugu beri noqoto haddii dad caynkaa ku samaynaya ay kaa qaadaan waxaad samaysaa inaad marlabaad iska bixiso laakiin iminka waxaaba dee iska muuqata cid sakayna weydiisaaba inaanay jirin markaa qof waliba dee waxay noqonaysaa in zakadiisa isagu uu la eegto dadka markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u baneeyey oo masaarifu zakaya oo inoo iman doona wallahu aclam adahab alati talbasuhu nisa ida kana kamiya kaiira hal tuzaki am la sidaa raajixee axaadiid saxiixa ay tusinaysa saxaabo badani ay ku tegeen dahabka markaa gabadhu ay haysataa hadduu gaadhay nisaabkii dahabka uu ku saka goynayey saka ayaa markaa lagu leeyahay dahabka ay xidhanayso waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan dee dahabkii ila isagu kordhi maaye waa wax gabadhu inay isku qurxisa ay ugu tala gashae haddii la yidhahda sakay ka bixinaysaa miyaanu dhammaanayn dhammaan maayo waayo dee waxaynu tilmaannay toddobaatan garaam ama shan iyo siddeetan garaam wixii ka hooseeya inaan lagaba qaadahaynba sako gabadha shan iyo siddeetan garaamo dahaba haysta maxay ku kala falaysa maxay ku kala xidhaysaa marka haddii sakadu intii kale ay ka mariso oo shan iyo siddeetan garaam ay usoo reebto ama toddobaatan garaam yakfiha qurux intaasaa ugu filan markaa sida raajixa dahabkaa dumarku ay xidhaan zako markaa waa laga bixinayaa ee guryaha u yaala ee aan lagu baabu masaarif baabu masaarif zakaa zakada ciddii la siinayay buu kani baabu yahay hiya iyadu hamaaniyatun waa sideed kamaa fi laayati sida aayadda qur-aanka ku soo aroortay aayadda qur-aanka marka inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waa aayaddaas waa fuqaradii iyo masaakiintii alcaamiliina calayha kuwii waxa weeyaan khaarimiintaha deynta lagu lahaa fi riqaab addoomihii markaa mukaatibiinta ahaa in la xoreeyo doonayey saasoo kale waxa weeyaan kuwii soo ururinayey alcaamiliina calayha waxaa iyaguna la mid ah almu'allafat quluubuhum kuwii markaa waxa weeyaan qalbigooda lasoo dumayey ee islaamka markaa lala doonayey kuwaasi ayaa markaa zakadii la siinaya zakadii xoolaha miskiin iyo faqiir baa ka mid a miskiin iyo faqiir xadkoodu waa maxay faqiirka waxaa la yidhaahdaa qofka aan markaa waxuuba haysanba miskiinkuna waa man cindahu shay laakiin laa yakfiihi waxbuu haystaa laakiin waa waxaan ku fillayn oo ilaahay nimankii doonta dhan lahaaba masaakiin buu ku magacaabay ama safiinatu fa kaanat limasaakiin doon bay lahayn haddana masaakiin baa lagu tilmaamay leanna doontoodu markaa xaajadooda iyo baahidooda mid awdaysa may ahayn fuqahaduna waa isku khilaafaan maxaa lagu garanayaa oo xaad u ah qofkii inuu miskiin yahay inuu faqiir yahay fuqahada iyo culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxa weeyaan kullu man yasduq calayhi ismu alfaqiir waalmiskiin mid kastoo magaca faqiir iyo miskiin uu ku dhaboobayo ayaa markaa zakadii la siin karaya waa sida imaamu shaaficu leeyihi fuqahada qaarkoodna waxay leeyihiin maye baabkan marka la joogo faqiirka iyo miskiinka waxaa looga jeedaa man laa yamliku nisaab xoolo sakagoysa ka aan haysan weeye mar haddii xoolo sakagoysa uu haysto waxay yidhaahdeen markaa maaha miskiinka iyo faqiirkii loo jeeday laakiin sida sheekhu markaa sharaxa uu ku tilmaamayo qowlu imaamu shaaficina uu yahay waxa weeyaan kulu man yastuq calayhi ismu lfaqiir waalmiskiin mid kastoo magaca faqiir iyo miskiin uu ku dhaboobayo wa taxrumu xaaraan bay ka tahay calaa bani haashim reer bani haashim iyo wa mawaaliihim dadka markaa addoomaha iyagowa ama iyaguwa markaa ay xoreeyeen mawlaha labadaasaa looga jeedaa waxaa taa u daliila rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam innaa laa na'kulu sadaqa annagu sadaqada sadaqadda ma cunno innaa laa taxillu lana sadaqa sadaqaddu xaalaal nooma aha ina sadaqata laa taxillu lana wa ana mawaali alqawmi min anfusihim buu uhi rasuulku waa xadiid saxiixa weeye sadaqaddu annaga xalaal nooma aha haddaanu ahlulbeytka nahay dadku dadka addoomaha u ah ama ay xoreeyeenna iyagay ka mid yihiin ay la xukun yihiin markaa addoomaha iyaguna annagayna la mid yihin weeye kuwa addoomaha nooa ama kuwaanu xoraynay waxaa kaluu yidhi rasuulku laa taxillu liaali muxammadin asadaqa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aalkiisa sadaqa xalaalu ma aha haddaba ahlulbeytka sadaqadu xalaalu ma aha laakiin ahlulbeytku waayo reer banu haashim ciddii reer banu haashim ku abtirsataa inay ahlulbeytkaa sadaqadu xaaraamta ka tahay yihiin khilaaf kama taagna waa la isku waafaqsanyeta laakiin yaa kaloo ahlulbeyt ah saa raajixa nisaa'u nabiyina waa min ahli beyti dumarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahlulbeytkiisa iyaguna ka mid ahayn sida ay tusinayso suuradda aayadda ku jirta suuratu laxzaab inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum alrijsa ahla albeyt iyadoo laga hadlayay nisaa'u nabiy calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo iyaguna ahlulbeyda sida raajixa oo ahlulbeytka la mida reer banulmualib reer banumualib inay ahlulbeytka yihiin waxay culimmadu u deliishadeen kuwa sadaqada xaaraanta ka tahay inamaa banu haashim wa banu lmualib shayun waaxid rawahu lbukhaari laa yaftariqaani fi jaahiliyatin walaa fi lislaam wuxuu ihi rasuulku reer banu haashim iyo reer banu mualib waa shay qura wakhtigii jaahiliyada islaamka hortiina kuwa kala tegaya may ahayn islaamka dhexdiisana kuwa kala tegaya maaha marka ahlulbeytka ay sakada iyo sadaqadu xaaraam ka tahay waa reer banu haashim iyo reer banulmualib iyo nisaa'u nabiyi calayhi salaatu wasalaam dumarkii rasuulka iyagu dhintaba imika hadalkoodu waaba dhammaadayba dadkii iyaga markaa cid iyaga ka farcantayna dee ma jirto oo dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadi cid guursatay baan jirno xaaraan baaba ahay taas carruur markaa ay dhaleen ma jirto waxaa kaloo soo gelaya markaa mawaalida ciddii markaa addoomma u ahayd reer banu haashimi reer banulmutalib amaba si ay xoreeyeen hase ahaatee waa ciddii raggooda addoommo u ahayd weeye ahlulbeytka raggooda ciddii addoommo u ahayd ama ay xoreeyeen weeyaan laakiin cidda dumarkooda addoommo u ahayd kuwaas iyo sadaqada iyo sakadu xaaraam kama aha waxaa u daliila gabadhii bariiro lo odhan jiray waxaa xoraysay si aynu garanayno caaisha radia allahu canha mawlaatun licaa'isha bay ahayd haddana waa tii wax loo soo sadaqadeeyey hilibkan dheriga saarani waa maxay markii rasuulku yidhi waxaa lagu yidhi waa laxmunatu sudiqa calaa bariira waa hilib lagu sadaqadaystay bariira rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyadana sadaqu u yahay annagana wuxuu noo yahay hadiyo markaa taasi waxay tusinaysaa addoommaha addoomma u ahaa ama ay xoreeyeen dumarka reer banu haashim iyo reer banulmutalib in iyaga sadaqadu aanay xaaraam ka ahayn ee xagga raggun in laga eegayo saasoo kale asmaa mawla ayaa iyaduna markaa ay lahayd isna sadaqaduna inay ka xaaraam ahayn bay axaadiidu ay tusisay waxaa kaloo xadiidkaa bariirana tusinaya dadka ahlulbeytkee sadaqadu ay xaaraam ka tahay haddii cid sadaqadaa la siiyey iyaga ay u hadiyeeyaanoo hadiye ahaan ay u siiyaan inay iyaga hadiye u tahay oo xalaal ay u tahay qoladii markaa marka hore la siiyey sadaqa ay u ahayd macnaa xoolo cid sadaqa ku soo galay haddii markaa loo hadiyeeyo xaaraam ka noqon mayso wa cala al aghniyaa'i bay sakadii la siiya xaaraam ka tahay kuwii aghniyadaha ee waxaystay iyo wal aqwiyaa kuwii xoogga lahaa almuktasibiina kuwa shaqaysanaya ahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inahaa laa taxilu sadaqatu lighaniyin walaa lidii miratin sawiyin sadaqadii xalaalu ma aha mid khani oo wax haysta u ka maarmaya iyo mid markaa xoog leh uu ku shaqaysto wax markaa uu ku kasbado walaa xada fiiha lighaniyin walaa liqawiyin muktasib buuri rasuulku wax dheefa kuma laha sekada qof markaa qaniya iyo qof qawiya xoog leh oo xooggiisa markaa ku shaqaysan kara laakiin khaniga mar bay xalaal u tahay iyo qawiga muktasibkaaba hanigu markaa hadduu alcaamiliina calayha ka mid noqdo dee sekadii waa la siin karaa min almu'allafati alquluub hadduu ka mid noqdo waa la siin karaa haddii saasoo kale waxa weeyaan uu ka mid yahay fii sabiili illah dadka ku jira jihaadka waa la siin karaa sidaasoo kale qofkan qawiga ee muktasabka muktasibkae shaqaysana waa la siin karaa hadduu yahay musaafir ka horenaba kala mid buu yahay masaladaa hadduu musaafir yahay socdaal waxaa la siin karaa haddii markaa kan qawiga muktasibku yahay khaarib mid dayn lagu leeyahy waxaa la siin karaa hadduu yahay mid qawi muktasib oo haddana addoona doonaya inuu addoonnimada markaa uu ka xoroobo hadduu fii sabiili illaahi u dagaalamayo kan qawigii waa la siin karaa macnaa waxa weeyaan kan khanigaa iyo kan markaa qawiga muktasibkii faqiirnima iyo miskiinnima un baanay sekada ku helahayn laakiin lixda wejiya kale dee sekada lagu helo haddii mid ka mida ay noqdaan iyaguna xaq ba u yeelanaya wayaan macnuhu rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa ka ansaxday markaa inuu yidhi laa taxilu sadaqatu lighaniyin ilaa likhamsa sadaqadu uma xalaal aha nin haniya ilaa shan inuu noqdo mooyaane deetana rasuulku wuxuu tiriyey calayhi salaatu wasalaam sifaadka markaa aayadda ku jira marka laga reebo faqiirka iyo markaa iyo dee miskiinka wuxuu leeyahy sheekhu baabu sadaqati alfitri zakaatulfitrigii buu kani baabu yahay huwa saacun waa saac buu ihi sheekhu saacuna waa afar mud weeyaan mudku waa labadayda sacab oo kale oo raashin oo buuxa saacuna waxa weeyaan labadaa sacab muggood oo la afarlaabe weeye afartaasi intaa afarteed ayaa saac noqonaysa markaa qofku haddii sekadii uu bixinaayo waxba miisaan iyo waxaanu isku wareeriyaa ma fiicna taqdiirtaasuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu inoo sheegay mudkaa qofka gacmihiisu dhexdhexaad yihiin inuu afar un daro weeyaan oo markaa zakaatulfitrigiisa hadduu beriis ku bixinayo afar jeer un inuu daro marka oo buuxa saacu intaasuu noqonaya kaga baxaysa haddii timir uu ku bixinayo inuu buuxiyo labadiisaa saxaab afar jeer haddii saasoo kale waxa weeyaan uu zabiib ku bixinaayo almuhim waxa uu ku bixinaya inuu labadaa ka buuxiyo miisaankuse wax mundabida maaha waayo raashimadii lagu bixinayay baa kale miisaan culus raashinku marka la eego xagga miiska marka la galaamaynayo waa isku wada middee oo iminka galaan timira iyo iyo galaan beriisa dee waa isku mid galaanku waxa weeyaan isku inunbu ka qaadaya laakiin miisaan haddii la idhaahdo galaan timira iyo galaan beriisa ha laysu miisaamo miya isleekaanayaan isma leekaanayaan saa awgeed taqdiirka miisaanka oo arrin laga fiican yahay min alquuti waxaa laga bixinayaa quudkii almuctaad ee ahaa mid la caadaysto loo bartay quudkii bimacnaa haalibka ahaa qofku isagu raashinka uu inta badan cuno ayuu ka bixinayaa buu kuleeyahy sheekhu waa sida jumhuurtu ay ku tageen saxiixana rasuulku waa raashin raashinka qaarkii buu magacaabay sida timirta iyo shaciirta rasuulku maruu kuwaa magacaabay qastigu mu ahayn in kuwaa mooyaane wax kale aan lagu bixin karin ee raashinkii markaa wakhtigaa la cuni jiray ayaa kuwa rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam u badnaa markaa qolo weliba waxaa raashinkoodu u badan yahay inay ku bixinayaan ayuunbaa laga qaadanaya can kulli fardin qof kasta saac baa laga bixinaya afartaa mud waalwujuubu waajibkii calaa sayidi alcabdi addoonka ninkii lahaa buu saaran yahay oo addoonka bimacnaa waxaa ka bixinaaya ninka markaa uu addoonka u yahay oo rasuulku wuxu uhi walaysa cala almuslimi fii cabdihi sadaqatun ila sadaqata alfitr ninka muslimka ee addoonkiisa saka kale inuu ka bixiyo lagama rabo zakaatulfitriga mooyaane iyada waa inuu bixiyo wa munfiqu sagiiri ka yarkii markaa biilinayay wanaxwi kuwa la mida macnaa qofku ciddii uu biilinayeyna ee biilkooda uu ku waajibayna ama carruurtiisa iyo yararada ha noqoto ama dee xaaskiisa ha noqoto isaga ayaa ka bixinaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar wuxuu leeyay amara rasuulullah bisadaqati alfitri cala alsagiir waalkabiir waalxur waalcabdi miman tumawinuun oo ka mida kuwa idinku aad quudisaan laakiin sida saxiixaa inanka yar dee aabihiiba uu joogo ama gabadha dee ninkeedu uu nool yahay haddaanay wax xoolaan lahayn in lam yakun lahum maal waxaa waajiba ciba ciddii markaa biilinaysa biilkooda uu ku waajiba inay ka bixiyaan hadday xoolase leeyihiin gabadhu hadday xoolo leeday iska bixi baa la leeyihi inanka yar hadduu xoolo leeyahayna xoolihiisaa laga bixinaya kii waalla hadduu xoolo leeyahayna xoolihiisaa laga bixinaya sida raajixa waayo rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam cala alcabdi waalxuri waaldakari waluntha wasagiiri waalkabiir waxna wax qofka isaga laftiisa saaran weeye calayhi weeyaan haddii qofka waxa isaga saaran haddii isagu markaa uu bixin kari waayo dee ciddii ka mas-uulkaabaa bixisa hadduu isagu bixin karayna waa inuu isagu bixiyo wey sagiirka marka la leeyahy sagiirka waxaa looga jeedaa kii dhashay ee dhulka yimi kii orka owrka hooyadii ku jiray walow haba dhex rafanayabe isaga wax zakaa oo in laga bixiya ay waajib tahay ma jirto waa dadka dhashay un waa kuwa goorma dhashay waxay masaladaas u noqonaysaa mataa tajibu zakaatu lfitr zakaatulfitriga wujuubkeedu goormuu ka bilaabmaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen maalinta rabadaan u dambaysa markay qoraxdu dhacdee la afuro markaasay zakaatulfitrigu waajibnimadeedu ay ka bilaabmaysa qofkii markaa dhashay waktigaa horti wuxuu noqonayaa dadka zakaatulfitrigii laga bixinayo qofka wakhtigaa dabadii dhashayna waxaa zakaatulfitri laguma laha culimada qaarkoodna waxay le waa bituluuci alfajri fii yowmi alciid maalinta ciidda waageedu markuu baryo ayuu wujuubkeedu ka bilaabmaya maxaanaa waagaa hortii wixii dhashay ciddii dhalatay ee jirtay ee adduunka joogtay waajib bay ku tawayaan macnaheedu waagaa wixii ka dambeeya ciddii dhalatayna waajib kuma aha sida daahirkiina waa in markaa waxa weeyaan marka maalinta rabadaan ee u dambaysa qoraxdu ay dhacdo in wakhtigaa ay ka bilaabmayso waana sida imaamu shaafici raximah llah uu ku tegey waayo rasuulku wuxuu ku magacaabay zakaat sadaqata alfitri min ramadaana waa sadaqadii la bixinaya marka rabadaan laga afuro qofkuna goormuu rabadaan ka afuray war rabadaan soonkeeda ugu dambaysa dee maalintaa u dambaysa markay qoraxdu dhacduu afuro khalaas rabadaan waa isu faatixeeyeen wuxuu leeyahay sheekhu wayakuunu wuxuu noqonayaa ikhraajuha bixinteedu qabla salaati alciid salaadda ciidda horteed baa la bixinaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ibnu cumar uu leeyahay amara bizakaati alfitri an tu'adda qabla khuruuji annaasi ila asalaa rasuulku wuxuu faray zakaatulfitriga in la bixiyo inta aanay dadku salaada u bixin horteed salaadda ciidda waxaa kaloo rasuulku uu tilmaamay qofka bixiya salaadda ciidda horteed faman addaaha qabla salaa fa hiya zakaatun maqbuula buu yihi salaada horteed qofka bixiya waa zaka laga aqbalayo waman addaaha bacda salaati fa hiya sadaqatun min asadaqaat qofka salaada dabadeed bixiyana waa sadaqo sadaqaadkaa kale la bixin jiray un la midee sakadii waajibka ahayd miday kaga dhacayso dimadiisu ay beri ku noqonayso maaha markaa sida waajibka waxa weeyaan salaada horteed in la bixiyo ilaa qofka inay u suurtogeli weydo mooyaane sida inuu joogo meel aan cid la siiyaaba aanay joogin baddaa buu soo saarayo marka buu saaran yahy dhowr habeen baa lagu soo jiraya kaa haddii salaadda ay la dhaafto laa ba'sa kadaalika qofkii ilaabay kadaalika qofkii waxa weeyaan qof u dhiibee deeto qofkii isagu tafriidu sameeyey u bixin waayey salaaddii kadib waa iska bixin kara almuhim haddaanu cudurdaar lahayn salaadda horteed waa inuu bixiyo maalinta ciidda waxaa laga horraysiin karaa laba maalmood sidaa imaamu bukhaari warinayo saxaabadu waxay bixin jireen laba maalmood ciidda ka hor marka labada maalmood ee rabadaan u dambeeya iyo maalinta ciidda inta aan la gaadhin salaada intaaba waa la bixin karaa zakaatulfitriga wuxuu leeyahy waman laa yajidu qofkaan helayn ziyaadatan wax dheeraadkaa calaa quuti yowmihi wa leylatihi habeenkaa maalintaa ciidda iyo habeenkeeda waxa uu quudanaayo wax ka ziyaadsan qofkaan helayn falaa fitrata calayhi zakaatulfitri laguma laha macnaa qofkabay zakaatulfitri ku waajibtaa waxay ku waajibtaa qofka haysta wax uu zakaatulfitri ku bixiyo oo dheeraadka ah wixii markaa uu quudan lahaa isaga iyo cidda uu mas-uulka ka yahay habeen iyo maalin haddii dheeraadkaa zakaatulfitriga markaa uu bixin karo waa inuu ku bixiyo haddii wax quudkiisa markaa iyo cidda uu quudinaayo habeen iyo maalin dheeraadka aanu haydha zakaatulfitri laguma laha wa masrafuhaa meesha lagu bixinayo zakaatulfitriguna waa masrafu zakaati zakada meesha lagu bixinaayo saas ayaa sheekhu halkan uu rajaxay meelo kalese sheekhu waxa uu rajaxayaa zakaatulfitriga in la siinayo masaakiinta oo qudha waayo rasuulku wuxu uhi waa tucmatu lilmasaakiin waa quuday masaakiintu leeyihiin saas ayaa markaa raajixa zakaatu lfitrigu zakadii xoolaa la mid maaha oo lama siinayo qofkii socdaalka ahaa iyo kii deynta lagu lahaa iyo kii markaa ahaa waxa weeyaan addoon doonay inuu xoroob kii jihaadiya iyo cidda la siinaya waa masaakiinta ciddii miskiin iyo faqiira ayuunbaa zakaatulfitri markaa xaqu leh saa raajixa intaynaan zakada ka bixin halkan wuxuu leeyahy maa xukmu man taraka zakaa wahal hunaaka farqun bayna man tarakaha juxuudan aw bukhlan aw tahaawunan haa zakada qofka ka tagaa haddii waajibnimadeeda markaa uu diidan yahay ama waajibnimadeeda markaa uu ogol yahayba laakiin uu leeyahay aniga igumay laazimin oo imtinaac uu samaynayo kaasi waa kaafir bilitifaaq haddaanu markaa ahayn mid jaahilka ah cid jaahilkaana waxaan umalayn muslimiinta dhexdooda sida looga helaa inay iska adag tahayba haddii qofku waajibnimadeeda markaa uu ogol yahay oo uu leeyahay waana layga rabaayo laazim bay ugu tahay laakiin uu ku bakhaylayo markaana laba qaybood bay u qaybsamayaan inay koox yihiin xoog leh oo bannaanka u baxdo la waa dagaalamayna sekana bixin mayno haddiina la weydiiyana dagaal baanu ka xignaa kooxda caynkaasi iyo imaamka iyo muslimiinta inta kale xaakimka iyo muslimiinta inta kale waxaa waajib ku ah inay la dagaalamaan waa daa'ifa mumtanica can shariica daahira haddii fardi mucayana uu yahayna qof qurhana sekadii baa xoog lagaga qaadaya shatru maalihina waa laga qaadaya xoolihiisana kala barh baa laga qaadaya fa innaa aakhiduuha wa shatra maalihi buuri rasuulku waanu ka qaadaynaa sekadii iyo xoolihiisa kala badh waa ninkii bixin waayo weeye tacziiran lahu laakiin xagga kufriga dadka aan waajibnimadeeda diidanayn imtinaacna aan ka samaynahayna la laazim bay nagu tahay sida raajixa waxa weeyaan inaanay kufaar ahayn ee dad aatimiin oo dembaabay ay yihiin waxaana taa tusinaya xadiidka imaam muslim uu warinayo oo qofkii zakada bixin waayey inta meel bannaana la goglo geeliisiiyo wakhtiguu ugu badnaayo ugu naaxsanaa uu dul marayo oo uu ku tumanayo lo'dii saasoo kale adhigiina saasoo kale deetee rasuulku wuxuu idhi fa imaa an yara sabiilahu ila annaar aw ila aljanna intaa kadib ciqaabkaa marka la mariyo imaa inuu arko waddadii jannada u mari lahaa ama tii naarta u mari lahaa hada yadulli in aanu kaafir ahayn liannahu laa sabiila lilkaafiri ila aljanna kaafirku markaa waddo uu u maro jannada ma leh markaa masaladu dee way iska ballaadhan tahay laakiin intaasaan ku khulaasayn lahay kitaab alkhumus kitaabkii markaa shan meelood oo meel bixinta waxyaaba waxaa jira markaa shan meelood oo meel in la bixiyaa ay waajib tahay yajibu waajib weeyaan shan meelood oo meel in la bixiyaa fii maa shaygiibuu waajib ku yahay yuqnamu la qaniimaystay fi lqitaali dagaalkii gaalada lala dagaalamayay laga soo qaniimaystay waaclamuu ana maa hanimtum min shay fa ana khumusahu lilah buu ilahay yidhi ogaada wixii aad soo qaniimaysteen aad gaalada ka hesheen markaad la dagaalanteen shan meelood oo meel marka markaa shan meel marka meelood marka loo qaybiyo meel ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa loo daynaya markaa taa khaniimadu waa inoo iman doontaa faygina waa la mid oo wixii gaalada laga helo dagaalaan oo gaala iyadoo muslimiinta ay kusii socdaan ayay gaaladii iska yaacday iyadoon lala dagaalaaminba xoolahoodiina way ka yaaceen xoolaha fay baa la yidhahda macnaa waa xoolo iska soo noqday ilay xoolaha adduunka yaaloo dhan yaa xaqu leh islaamkaa xaqu leh waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunyadan iyo xoolahan markuu bixiyey wuxuu u bixiyey in lagu caabudo ciddii ilaahay caabudaysuma markaa xaqu leh ciddii ilaahay caabudi weyday walow ha kuba dhididaane ha shaqaystaane xaaraan bay cunayaan gaalku iminka kuuliga ah ee ku dhididay waxaa kuuliga uu ka shaqaystay mar hadduu ilaahay ku caabudi waayo waa xaaraan uu cunayo maalinta qiyaamana waa lagu cadaabaya oo waa lagu ciqaabaya markaa saa awgeed baa xoolihii muslimiintu gaalada ay ka heleen waxaa lagu magacaabay fay xoolay soo noqday oo dadkii lahaa ee xaqa u lahaa ku soo noqday laakiin hamoodin taa macneedu inuu yahay inaynu leenahay gaal kastoo meel joogaba xoolihiisu waa iska xalaalo oo la iska qaadan karaa waxaa laga hadlayaa masaa'isha jihaad markuu jiriyo dagaal muslimiinta iyo gaalada ka dhex taaganoo markaa gaalada xoolahooda saa lagu helo laakiin gaal kasta xoolihiisu iyo naftiisu toona xalaal ma hadde gaalku hadduu yahay mid muslimiintu ay magangelyo siiyeen ama ay cahdi kula jiraan ballan xabad joojina war yaynaan dagaalamin amaba uu yahay mid waxa weeyaan dhimmiya oo muslimiinta ku hoos nooloo jizye laga qaado iyo gibir saddexdaaba dhiigooduna waa xaaraam iyagoo hadda gaalo ah xoolahooduna markaa waa xaaraam sida dhiiggooda waxaa loo ilaalinayaa sida waxa weeyaan ka muslimka loo ilaalinayo kadalika waxa weeyaan xoolahoodana saasoo kale ayaa loo ilaalinaya wuxuu leeyahay sheekhu wa fi rikaazi rikaaskiina khumus baa laga bixinaya rikaasoo haddaba maxaa tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi alcajmaa'u jubaarun neefkii mayeedhaankaa waxa uu dilaa uu jiidhaa waa hadur buu ihi rasuulku alayh salaatu salaam macnaa waxba laga magdhabi maayo wixii xoola ay cid yeelaan haddii qofkii xoolahaa lahaa aanu isagu arrinka noocaasiya ka dambayn hadduu gaadhi ximeerkiisa ku jiidhsiiyo dee dameerku ha ku jiidha isagaa ku jiidhsiiye weeye oo lama odhanayo waa hadur ama aanu samaynin tafriid oo hadduu ogaa xoolihiisani inay cid wax yeelayaan oo uu ka qabsan waayo u ka xidhan waayo markaana magdhowgii waa lagu leeyay tusaale ahaan waxa weeyaan dameerkiisoo qooqo buu magaalada kusii dhex daayay deetana dameer buu eryadoo dadkii oo dhan iyo wixii buu isla wada jiiday dameerkiisa inuu xidhaabe awrkiisii baarqaboo qooqonoo dadcu noqday buu dadka kusii dhex daayey tafriid buu markaa sameeyey de wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam walbi'ru jubaar ceelkiina saasoo kale waxba laga soo qaadi maayo oo ceelkii waxa weeyaan qofku hadduu ceel leeyahay cid ay ku dhacdo wax magoo iyo wax magdhowoo la weydiinayaa ma jirto ilaa inuu isagu waajibkiisa harraa ka gaabiyey mooyaane oo tusaale ahaan dee haddii ceelka waddadii dadka uu ka qoday dee markaa isaga ayaa waajibkiisa harraa ka gaabiyey waa lagu leeyahy marka haddii tusaale ahaan wuu oodi waayey ogya haddii aan la oodinna in lagu dhacaayo oo albaabuu sameeyey markaana waa lagu leeyahy laakiin ninbaa berkad buu samaystay wuu ooday albaabbuu u sameeyey nin baa ismaqiiqay oo intuu oodda iska xooray berkaddii ku dhex dhacoo dhintay waxba laguma lahade isagu muu diline walmacdi macdinu jubaar buu rasuulku macdanta meeshii meelihii macdanta laga qodayana cidda wax ku noqotana waa jubaar macnaa waa hadur weeyaan wa fi rikaasi alkhumus intaasaynu u jeednaa rikaaskiina khumus baa laga bixinaya shan meelood oo meel rikaasku haddaba waa maxay rikaasku luqa ahaan laba macno u soo arooraa macdanta lafteeda rikaas baa la idhahdaa macaadinta iska caadiga dhulka iskaga jirta ama dahab ha noqoto ama fida ha noqoto ama alaxjaaru alukhra alkariima ha noqoto dhagaxaanta kale qiimaha leh waxaa kaloo rikaas la idhahdaa madfanu ljaahiliya dadka islaamka ka hor wixii markaa dadkii hore meel ay ku aasteen meelo waxaa jira inta la qodown loogu tago dahab iyo alaab lagu goro iyo macaadin dadkii jaahiliyadu ay ku aaseen luq ahaan labadaa macnoba rikaasku uu leeyahy laakiin sharciga rikaaska macnihiisu waxa weeyaan waa madfanuljaahiliya waa jaahiliyadu wixii ay aasteen islaamka ka hor dadkii joogay macaadintii iyo waxyaabihii qiimaha lahaa dhulka ay ku aasteen weeyaan waxaana taa ina tusinaya dee xadiidka waad aragtaa in la ysku cadfay macdantii iyo iyo rikaaskii marka inay kala duwan yihiin fi shariica almacdan waalrikaas ayaa meesha ka cad markaa markuu sheekhu leeyahy wa fi rikaas macnaheedu waxa weeye xoola dadkii hore islaamka ka hor ay aaseen haddii meel laga helo qofkaa xoolahaasi helay waxaa waajib ku ah inuu shan meelood u qaybiyo oo meel uu bixiyo ayaa waajib ku ah haddii xoolahaas maxaa lagu garanaya inay xoolo qabla alislaam la aasay islaamka horti waxaa lagu garan karaa waxa weeyaan calaamadaa laga helaya hadda jeer waxbaa lagu qorqori jira farahoodii waxbaa ku qorqoran haddii se xoolahaasi ay yihiin xoolo dad muslimiina ay aasteen wala wakhtigooda haba fogaadabe marka waa luqata bay dhahan culimmadu waa xoolo baadiyo dee qofkuuu helay axkaamtii markaa xoolaha baadidaa ayaa markaa uu marinaya oo khumus laga bixinayaa ma jirto xoolahan markaa jaahiliyadu ay aasteenee khumuska laga bixinaya shan meeloodoo meel ama dahab ha noqdaan ama fida ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan yaa la siinayaa khumuska sheekhu waxa uu leeyahay siaad aragto waxaa la siinayaa cidda la siinaayo haniimada laakiin sida raajixa wax daliilo taa tusinayaa ma jirto sida abu cubayd fii kitaabi alamwaal uu rajaxayo sheikhu lalbanina tamaamulminah xaakimka muslimiintaa loo dhiibaya xoolaha noocaasi qofku markuu helo shan buu u qaybinayaa meel ahaan buu u dhiibayaa xaakimka xaakimka markaa tasarufkeeda leh oo meesha uu arko in muslimiinta markaa nafci iyo waxtar ay u leedahay ayaa uu ku bixinaya walaa yajibu waajib kuma aha markaa khumuskii fi maa cadaa daalika wixii labadaa ka soo hadha oo xoolo shan meeloodoo meel in laga bixiyaa laba meeloodun bay waajibtaa marka khaniimo gaalada laga helo iyo marka xoolaha jaahiliyadu ay aasatay qof uu helo wa masrafuhu meesha lagu bixinayaana waa qowluhu tacaala waaclamuu anamaa hanimtum min shay waynu sheegnay markaa sida raajix ah kitaabu siyaam buu ihi sheekhu soomka waa kitaabkii lagaga hadlaayey soomku luq ahaan waa alimsaak weeye waa haysashada iyo shayga oo laga istaago sharci ahaanna waa imsaak makhsuus fii waqtin makhsuus ilaa waqtin makhsuus waa haysasho gaara waxyaabo gaara ayaa laga istaagaya oo shareecadu ay tidhi iska ilaaliya wakhti gaaroo shareecadu ay xadidayna waa laga istaagaya ilaa waxa laga taagnaanaya wakhti shareecadu way xadiday yajibu waajib weeyaan siyaamu ramadaan bishii ramadaan soomkeedu liru'yati hilaalihi bishiisa marka la arko min cadlin oo qof muslima cadli u arko bisha ramadaan in la soomaa waa waajib oo waa rukun ka mid a arkaanta islaamka adiladeeduna waa badanta bisha ramadaan soo gelitaankeeda maxaa lagu gartaa laba arrimood baa lagu gartaa arrinta kowaad waxay tahay qof muslim oo cadli ah inuu arko bishii ramadaan oo bilatay cadliga maxaa looga jeedaa halkan innagu cadliga qofka si fiican dadka u kala xukumayn hada jeer u naqaana lakin alcadlu marka leeyahy fi shariica macnaheedu waxa weeye man laa yaqac fi lkabaa'ir walaa yusiru cala asakaa'ir waa midaan dembiyada waaweyn samayn kuwa yaryare hadday ka dhacaanna markiiba ka noqdo ka toobad keena kaasaa cadli la dhaha laakiin inaynu fisqi ku naqaana hadduu bishii ramadaan yidhaahdo waan arkay kelidii u yidhahdo waan arkay waxba ka qori mayno leanna lama rumaysan karo nin cadliya maaha ninka ilaahay wuxuu ka xaaraantimeeyey iska ilaalin waaye ee kabaa'irta waaweyn ku dhex jira inuu been dee markaa sheegayo mid looga aami yahay maaha aw kamaali ciddati shacbaana ama bishii shacbaan inay tiradeeda dhammaystiranto sagaal iyo labaatankii shacbaan markay dhammaadaan haddii la arki waayo markaa bishii ramadaan oo bilatay soddonka shacbaan baa markaa la dhammaynaya soddonka shacbaan maalinta ay dhammaadaan yaan la arkinba bishii ramadaan oo bilataye in la soomo bishii ramadaan oo soomkeeda la bilaabo ayaa waajiba waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi asuumu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana halaaiin bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura haddii laydinka qariyo bishii aad arki weydaan bishii horena soddonkeedu ay dhammaadaan waxa uu leeyahy rasuulku sal lla alay wasalam markaana sooma oo bisha shacbaan soddonkeeda dhammaystira waayo bilaha islaamku soddon ma dhaafaan bilaha islaamku ama sagaal labaatan bay ku dhammaadaan ama soddon bil sagaal iyo labaatan ka yari ma jirto bilaha islaamka siddeed iyo labaatan ma noqoto bil soddon ka badanna ma jirto mar haddii soddonkii shacbaan marka ay dhammaadaan dee waxa ku xigaaba ee bilaabmay waa maxay waa bishii ramadaan weeyaan wa yasuumu wuu soomayaa halaaiina yowman soddon maalmood buu soomayaa qofku oo ramadaan ah maa lam yadhar intaanu muuqan hilaalu shawaal bishii shawaal intaanay muuqan qabla ikmaalihaa iyadoo ramadaan aanu dhammaystirin oo haddii waxa weeyaan sagaal iyo labaatan markii la soomay maalintii soddonaad la arko bishii shawaal oo bilatay dee waa ciid oo ramadaan sagaal iyo labaatan bay ku dhammaatay haddii markaa bishii shawaal la arki waayena soddon baa la soomayaa ramadaan soddon maalmood maalinta la soomo koob iyo soddon dee lama soomayo ee maalinta ku xigtaa waa maalintii koob ka ahayd bisha shawaal wa idaa ra'awha hadday arkaan ahlu beledin dad dhul degani laazima waxaa waajib ku ah saa'ira albilaadi dhulka kale dadka deganna almuwaafaqatu inay waafaqaan waayo dee bishu mar unbay bilata ee bishu marar kala duwan ma bilato mar haddii muslimiinta qaar ka mid ay arkeen dee kuwa kalena waa inay ku raacaan muslimiinta markaa waddamada kale fogfog ku noolla dee waxay kala dambeeyaan waa waa saacada wey oo haddii tusaalahaan innagu aynu aragno bishii baynu aragnay innagu halkan maqribkii baynu aragnay waxa weeyaan kuwa maraykanka jooga ama gobollada maraykanka qaar ka mida siddeed saacadood bay naga dambeeyaan siddeed saacadood kadib ayuunbaa habeenka rabadaana iminka innaga inoo soo galay iyagana uu soo gelaya marka habeenkii waa gelitaankiisunbaa lagu kala dambaynayaaye habeenkii ramadaan waa la isku soo gaadhaya bishuna dee waata habeenkaa bilato inay habeen labaad mid kala mid kaloo markaa bilanaysaa ma jirto saa ogeed haddii muslimiinta markaa kuwa ka mid ay arkaan waa inay kuwa kalena ku waafaqaan hase ahaatee waxa weeyaan haddii khilaaf muslimiinta dhexooda uu dhaco waxay culimmadu ku nasteexeeyeen ahlu beled kastaa inay dawladdooda la soomaan an yasumuu maca dawlati halka iyagoo ka kala tafaraaruqi lahaayna dadkii hargeysa wada deganaa qaarba maalin ay soomi lahaayeen qaarba maalin ay ciidi lahaayeen iclaanka xukuumaddooda inay ku soomaan baa khayrun lahu saasay a'immada markaa muxaqiqiintii ay rajaxeen haddaan la helaynin muslimiintao dhami maalin qura ay wada soomaan wa cala saa'imi kii soomaya waxaa dushiisa anniyatu niyadii inuu la yimaado qabla alfajri waaga dilaaciisa horti waa inuu niyoodo meesha wax laga niyoodaana waa halkee ma afkaa laga niyoodaa qalbigaa laga niyoodaa waxba markaa ha iswareerinoo waxba ha doondoonin sheekh soomka kuu xidha oo sheekh soomkii xidhaan doonayaa ha odhanin waxba waxaasi wakhtigii nebiga may jirin mar haddii ay tahay habeenku habeen ramadaan aad niyada iyo qalbigana gashatay berri inaad soomayso intaasaa kugu filan nawaytu waxa weeyaan sawma qadin iyo waxaasoo dhan nebigeenu calayhi salaatu wasalaam muu odhan jirin halka wax laga niyoodaana waa qalbiga soona hore u tilmaannay oo carabkuna wuu dhawaaqaa qalbiguna waxa weeyaan acmaal buu qabtaa acmaashiisa niyada ka mid a haddii shareecadu marka ay tidhaahdo waxaa niyooda ku dhawaaqa dee maaha macnuhu ee waa qalbiga waxa weeyaan ka niyooda saa awgeed baa waxa weeyaan a'immadu a'immada xataa madaahibta mid ka midoo sheegay ma jiro sida shaafici iyo axmed iyo maalik iyo abu xaniife in la odhanayo nawaytu sawma kadin iyo wax lamida faslun yabtulu waxa uu ku burayaa haddaba soomkii bilakli cunitaankii buu ku burayaa wax la cuno iyo washurbi cabitaankii iyo waljimaac inuu ninku markaa gabadh u tago iyo walqayi camdan inuu iska matajiyo qofku markaa hadduu wax cuno ama waxuu cabbo ama jimaacuu sameeyo isagoo arrinkaasi ulakaca u samaynaya oo aan ilow aanu ku kallifin soomkiisu uu buraya khilaafna markaa taa kama taagna waxaa la mida markaa alaklu washurb wixii markaa qabanaya wixii akligiiyo shurbigu ay qabanayeen sida ibarka muqadigoo kale sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen irbadaha markaa qofka halka raashinka u gelaya sida guluukoos haddii lagu rakibo waxbana muu cunin de waxbana muu cabbin laakiin wax cunitaankii iyo cabbitaankii la midoo la macnaa wixii ay qabanayeen qabanaya ayuu sameeyey qofkaas qaygii matagii buu uga jeedaa sheekhu haddii qofkii waxa weeyaan uu iska matajiyo isagu uu iska keeno matagii soomkiisu uu buraya oo xadiidka abu hureyre axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnumaaja ay wariyeen wuxuu yihi rasuulku man daracahu lqayb falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a camdan falyaqdi qofka matag uu ka xoog roonaado ee matag uu ku boobo wax qadaaya lagama rabo soomkiisu ka buri maayo hase ahaatee qofka iska matajiya isagu maalintaasi ha qalleeya buuhi rasuulku calayhi salatu wasalaam qofku haddii waxa weeyaan uu wax cuno ama wuxuu cabbo ama gabadhiiba uu jimaaco isagoo is-ilowsan inuu sooman yahay soomkiisu buri maayo oo rasuulku wuxu uhi alayhi salatu wasalaam man nasya wahuwa saa'im faakala aw sharib falyutima sawmahu faallahu acamahu wasaqaah